galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha febraayo waa afarta sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida musharaxiinta maanta khudbadaha baarlamaanka ka jeediyey kuwaasoo ku soo bandhigay barnaamijyadooda siyaasadeed waxayna la hadleen labada aqal ee baarlamaanka sida qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee dastuurka uu qabo waa qasab in barnaamijkii aragtidiisii musharax walba uu golaha fadhiga wadajirka uu ka jeediyo hadduusan jeedinin waxaa weeye in dastuureed waxay dhibaato u keenaysaa waxay dhibaato u keenaysaa musharaxnimadiisii oo guddiga inuu ka saaray noqonaysaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan kaga hadlayno rajada shacbiga iyo weliba xilliga doorashada soomaalidu waxay ku mahmaadeen dibiga doolood dhegtiisu wax xun ma maqasho indhihiisuna wax wanaagsan ma arkaan macnuhu waxaa weeye lo'dii ha la soo waraabiyo ceelkii ha la geeyuu maqlayaa lo'dii soo horay buu maqlayaa mar walba isaga waa la celinayaa lo'dii kale ee dhadigeen markay dhammaatee ceelkiina biyihii ka go'aan baa la soo daynayaa
sidoo kale waxaan idiin haynaa duqa magaalada colombos ee gobolka ohio oo saxiixa sharci cusub oo soogalootiga magaaladaasi ka difaacaya go'aankii madaxweyne trump uu ku mamnuucay muwaadiniinta ka imanaya toddoba dal oo muslimiina oo ay soomaaliya ku jirto barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
garsoore maxkamadeed oo fadhigiisu yahay gobolka washington ee galbeedka dalka maraykanka ayaa amray in la hakiyo sharciga mamnuuca socdaalka ee muwaadiniinta toddoba wadan oo uu ku soo rogay madaxweynaha maraykanka donald trump hay-adda ilaalinta xuduudaha ee dalkan maraykanka ayaa amarkaasi kadib ku wargelisay diyaaradaha in dadka haysta fiisaha dalkan maraykanka loo ogolaan doono inay soo galaan aqalka cad ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku sheegayo in sida ugu dhaqsaha badan ee amarkaasi oo ay ku tilmaameen mid foolxun inuu ahaa ay ka qaadan doonaan tallaabo racfaan ah yar kadibna aqalka cad waxa uu soo saaray war kale qoraal ah oo aysan la soconin ereyada ah foosha xun oo ku jiray qoraalkii hore ee ay adeegsadeen warkaasi qoraalka waxaa kale oo lagu difaacay wareegtada joojinaysa dadka muwaadiniinta ee ka imanaya toddobada wadan ee muslimiinta ah garsooraha maxkamadda degmada ee lagu magacaabo james robert oo ka howlgala magaalada seattle ayaa sheegay in gobolada washington iyo minnesota ay sharciyadu haystaan inay ka hortagaan maxkamadna la tiigsadaan amarka madaxweynaha gobolka washington ayaa maxkamad fuulay amarkaasi toddobaadkii hore waxaana amarkaasi markii dambe kusoo biiray gobolka minnesota xeraalyaha gobolka washington bob ferguson ayaa sheegay oo ku dhawaaqay in dastuurkii uu guulaystay maanta waxa uu sheegay inuu amarka garsooraha uu markiiba joojinayo sida uu hadalka u dhigay wareegtada sharci darrada aan dastuuriga ahayn ee madaxweyne trump wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in tan iyo markii amarkaasi la bixiyey la kansalay ilaa lixdan kun oo fiisayaal ah tirada fiisayaasha ayaa ka duwan mid ay sii daysay wasaaradda cadaaladda oo sheegaysa in la kansalay ilaa boqol kun oo fiiso
doorashada ka dhacaysa maalinta arbacada dalka soomaaliya ayaa madaxweynaha waxaa soo dooran doona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka inkastoo shacbigu ayna saamayn ku lahayn doorashada labadan balse waxaa mar kasta ay dhacayso doorashadu ay soomaalidu dareen ahaan dadku rajo iyo weliba ay rajeeyaan in mar kasta halka ay uu dalku joogo uu hore uga sii socon karo iyadoo aanay ogeyn cidda ku soo bixi doonta madaxtinimada waryaheenna jacfar kukaay
waa tahay waynu usoo laaban doonaa wararka bal marka hore cabdixakiin shirwac aynu dhammaystirno wararka caalamka madaxda qaramada midoobey ayaa sheegay in qorshaha lagu soo jeediyay in dhul amni ah gudaha syriya looga sameeyo dadka qaxootiga ah aysan shaqaynaynin philipo grandi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada bayruud inaan waqti lagu luminin sida uu hadalka u dhigay goobo amni ah oo laga sameeyo gudaha dalkaasi isagoo ku dooday in deegaanadaasi aysan amni u noqon doonin in dadku ay ku soo laabtaan grandi waxa uu sheegay in syriya aysan ahayn dalka saxda ah ee laga samayn lahaa meelahaasi amniga sababtoo ayuu yidhi argagixisada wadanka ka jirta iyo kooxaha kala duwan ee hubaysan ee wadankaasi ka jira madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowaan isagu sheegay inuu doonayo in dhul amni ah uu ka sameeyo gudaha wadankaasi sida ay sameeyeen wadamada turkiga iyo lubnaan oo labadaasi wadanba ay martigelinayaan dad qaxooti oo dhan saddex milyan iyo toddoba boqol oo kun oo reer syriya trump ayaa sidoo kale toddobaadkii hore saxeexay amar dadka reer syriya ka mamnuucaya dalkan inay soo galaan sidoo kale amarkaasi waxa uu mamnuucayay qaxootiga ka imanaya wadamo kale iyadoo boqol iyo labaatan maalmood wadankan ay ka mamnuucnaanayaan amarka kale waxa uu mamnuucayay muwaadiniinta iyaguna ka imanaya toddobada wadan ee kale ee fiisa haysta kuwaasoo iyagana wadanka laga mamnuucay ilaa sagaashan maalmood xogeyaha difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in dalkiisu jabaan uu garowsan yahay jasiiradda senkaku iyadoo hadalkan islamarkiiba ay dhaleeceeyeen dalka shiinuhu xogeya jim matis ayaa hadalkan ka sheegay maanta oo sabti ah xilli magaalada tokiyo uu kula kulmay dhigiisa dalka jabaan tomami inada jasiiraddan oo aanay cidi deganayn laguna muransan yahay ayaa dalka jabaan uu u yaqaanaa sankaku halka dalka shiinuhuna u yaqaano diyayu waxaana labada wadanba ay sheegtaan lahaanshihiisa jasiiraddan iyadoo dalka shiinuhu jasiirad macmal ah ka yegleelay badda aan iyadana badda yadana lagu muransan yahay ee south china waxaa kaloo xogayaa difaaca maraykanku ku eedeeyey shiinaha amni darro ay sababtay ku dheganaanta baddaasi south china magaalada beijing afhayeen u hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha oo lagu magacaabo lunkang ayaa maraykanka ku eedeeyey joogitaankooga waxaa ugu yeedhay goobta lagu muransan yahay iyagoo isagoo ugu baaqay inay joojiyaan ka hadalka jasiiradda diyayo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice america qaybta labaad ee musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada soomaaliya oo dhacaysa maalinta arbacada ee soo socota ayaa maanta waxay musharaxiintu khudbado ka horjeediyeen baarlamaanka waxayna soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasadeed oo ay usoo bandhigeen labada aqal ee golaha shacabka toddoba musharax ayaa maanta jeediyey khudbadahooda halka musharaxiinta sideedna halka musharaxii sideedaadna uu ka tanaasulay musharaxnimadiisa sida uu ku faafiyey baraha bulshada khudbadaha musharaxiinta oo soo bilowda khamiistii lasoo dhaafay ayaa lasoo gebagabeynayaa berito oo axada wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa khudbadihii maanta warbixintood nooga soo diray murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka ayaa maanta qaybtoodii labaad waxa ay ka hor hadleen xubnaha labada aqal ee baarlamanka soomaaliya waxaana murashaxiinta maanta hadlaysay oo ka koobneyd siddeed musharax iscasilay cabdulaahi cali xasan oo baraha bulshada ku faafiyey inuu ka tanasulay musharaxnimadiisii xilka madaxweynenimo iyadoo taasina ay noqonayso in toddoba musharax ay jeediyaan khudbadahoodii ku aadanaa waxqabadkoodii haddii ay ku guulaystaan xilka hanashada hoggaanka dalka toddobada musharax ee maanta hadashay ayaa waxa ay kala yihiin cabdinaasir cabdulle maxamed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole cabdulaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali gees cabdulaahi cilmooge xirsi cabdulqaadir cosoble cali iyo cali xaaji warsane ka hor inta aanay musharaxiintu khudbadahooda ku wajahan barnaamijkooda siyaasadeed aanay ka horjeedin golaha baarlamanka ayaa hadal kooban oo ku aadan muhiimadda khudbadaha musharaxiinta ay ku qotamaan jeediyey guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari sida qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee dastuurka uu qabo waa qasab in barnaamijkii aragtidiisii musharax walba uu golaha fadhiga wadajirka uu ka jeediyo hadduusan jeedinin waxaa weeye in dastuureed waxay dhibaato u keenaysaa musharaxnimadiisii oo guddiga inuu ka saaray noqonaysaa ugu horeyn musharax cabdinaasir cabdulle maxamed oo ka mid ah xubnaha u tartamaya xilka madaxweynenimada soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xoogga saari doono haddii loo doorto inuu noqdo madaxweynaha afarta sano ee soo socota xasilinta dalka dib u heshiisiinta iyo soo celinta kalsoonida bulshada soomaaliyeed dhismaha garsoorka iyo hay-adaha sharciga adeega bulshada soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha dhibudhiska iyo tayeynta hay-adaha dawladda dowlad wanaag waxaas aan soo taxay dhammaantood ma hagaagi karaan haddii uusan jirin amni waana dareensantiin dhammaantiin musharax cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayaa hadaladii uu ka horjeediyey xubnaha labada aqal ku sheegay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka dib u heshiisiinta waxaa ka mid noqonaya dib u hegista dastuurka qaranka iyo hirgelinta federaalka nidaamka federaalka ah dib u heshiisiin qaran wey dib u heshiisiintaas qaran dastuurka federaalka xuquuqdii dowlad goboleedyada ay lahaan lahaayeen oo nidaamka lagu baahan lahaa khayraadka sidii loo qaybsan lahaa awoodaha siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayay imaanaysaa oo dadkuusan weli kawada dhirigsaneyn ugu dambayntii musharax cabdulaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali geys ayaa sheegay inuu muhiimadda koowaad siin doono arrimaha siyaasadda gudaha iyo dibadda waxaana uu sidoo kale carabka ku dhuftay inuu dib u heshiisiin daah furan la geli doono maamulka somalilan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda federaalka in aan wax la taaban karo ka bedelo siyaasadda gudaha iyo dibadda noqotana mid ka tarjunta guud ahaan danaha ummadda soomaaliyeed sarana u qaada hankii iyo haybadii buu lahaa dalkan soomaaliyeed iyadoo mas-uuliyaddaas loo igman doono xubno u qalma oo aqoon iyo khibrad iyo akhlaaq fiicanba leh khudbadaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada soomaaliya ayaa la soo gebagabayn doonaa maalinta berrita ah iyadoo sideedda musharaxa ee ugu dambaysa ay ka hor hadli doonaan xubnaha labada aqal waxaana lagu wadaa in doorashada madaxtinimada dalka ay qabsoonto sideedda februari oo ku beegan arbacada soo socota xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaala dhinaca kalena doorashada dhacaysa arbacada ayaa madaxweynaha waxaa soo dooran doona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka inkastoo shacbigu aysan saamayn ku lahayn doorashada haddana waxaa mar kasta doorashada ka dhacaysa soomaaliya ay dareemaan dadku rajo iyo weliba in horumarka hal kasta dalku uu joogo uu hore uga sii socon doono iyadoo aanay iyadoo aanay eegaynin cidda ku soo baxaysa madaxtinimada waryaheenna jacfar kuukay ayaa qaar ka mida shacbiga la hadlay waxaana warbixintan uu nooga diyaariyey
madaxweynaha la dooran doono dadka soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan inuu wax badan soo kordhiyo baahidooda oo idilna uu daboolo tanina maaha wax cusub ee shacabku waxa ay niyad wanaag ku qaabilaan madaxweyne walba oo yimaada iyagoo rumaysan inuu soo afjari doono kadeedka ay dowlad la-aantu ku haysay laga soo bilaabo tii carta ee sannadkii labada kun ilaa middan hadda xilka ka sii degaysa ee gudaha dalka lagu doortay sannadkii labada kun iyo labaiyo tobankii waxaa soconaya hadallada ay musharaxiintu baarlamanka u jeedinayaan inkastoo dadku ay qaatir ka taagan yihiin hadallada sida taxadar kale loo soo diyaariyey ee qof walba oo dhagaystaa uu u riyaaqayo rajo hor lehna ku abuuraysa laakiin sidii loo yiri aanan inta badan u fulin sida uu qabo bedel jaamac xirsi oo bedelaan gara loo yaqaano oo ka mid a odayaasha soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho soomaalidu waxay ku maamahdaa dibiga doolood dhegtiisu wax xun ma maqasho indhihiisuna wax wanaagsan ma arkaan macnuhu waxa weeye lo'dii ha la soo waraabiyo ceelkii ha la geeyuu maqlayaa lo'dii soo horay buu maqlayaa mar walba isaga waa la celinayaa lo'dii kale ee dhadigeen markay dhammaatay ceelkiina biyihii ka go-aan baa la soo daynayaa dacdii buu markaa afka saaraya mar kastaba wax waxay dhegaystaan wax wanaagsan indhaha iyaguna wax wanaagsan ma arkaan markaan kaaga soo qaadan nimankan haddaba doorashada ku tartamaya ee faraha badan leh waxaan kuu sheegayaa adeer adduunyada weligeed nin waliba waa isbaaniyaa markuu foodka doonayo fagaaraha intuu ka hadluu faarumaystaa anigaa fariiduu ku dhihi oo dad ugu fiican faanooliyo wajaaluuku odhan waa isu furayaaye markuu ku fadhiistay xilkaa faraha loo saaro dantiisuu ku foofiya ruux kale firiq ma siinayo
laakiinse la mid a sida dadweynaha soomaaliyeed waxa ay wax uga filayaan madaxweynaha saddex maalmood kadib muqdisho lagu dooran doono waxaa jira arrimo uu bedelaan gare aaminsan yahay in uu wax ka qaban doono muddada afarta sano ah ee soo socota
adduunkan waxaa lagu kala socdaa waxay tahay ummadna lagu ku kala hagantaa waa sharci iyo garsoor waxaan idinka dalbanaynaa haddaan nahay ummaddii soomaaliyeed in aad noo soo saartaan shuruucdiina kala hagi lahayd xeerarkii waa inay caddaadaan waa inaad lafagurtaan ood kala saartaan waxyaalaha federaalka sare uu gacanta ku dhigayo iyo waxyaalaha maamul goboleedku ay gacanta ku dhigayaan si xataa khilaaf dambe uuna dib noogu noqonin sadar muuqda su-aal ka dhambay soomaalidu tiraahdaa enerjiga iyo waktiga aada haysatiin afartan sano ayaa laydinku baranayaa qof iyo cod bay noqon doontaa haddee haddaad waxaad noo qabata ayna jirin suuqaad ka bixi doontaa haddii allaha awoodala idmo
taasi waxay ahayd luul kulmiye oo ah afhayeenka kacdoonka sinaanta jinsiga soomaaliyeed oo ka hadlaysay sidaa ay uga filayso baarlamanka cusub in uu u kala sooco awoodda maamul goboleedyada iyo midda federaalka dhallinyarada ah waa qaybta ugu badan ee bulshada soomaaliyeed saddex marka shacabka loo qaybiyana laba waa iyaga dhibaato kasta oo dalka ka dhacdana iyaga ugu badan dadka ay saamayso haddii uu horumar yimaadana waa isla iyaga kuwa dheefta ugu badan helaa cabdiwaaxid xuseen macalin oo arbac loo yaqaano waxa uu ka mid yahay ragga u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada waxaanu ku hanweyn yahay in madaxweynaha soo aadan uu meesha ka saaro dhibaatooyinka ay soomaalidu la daalaadhacayso oo abaaraha iyo shaqola'aanta barbaarta haysataa ay ugu horreeyaan waxyaabaha dadka ay sugayaan waxaa ka mid ah aan ka soo qabto tusaale ahaan muxuu ahaa qodobkii hadda ugu dambeeyey beryahan dambe ee dhinaca abaaraha oo ma aragtay gobollo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah ay ku dhufatay abaar aada u baran oo ma aragtay xitaa magaaladii muqdisho aad ka dareemi karto saameynta abaartaas madaxweynaha soo socda waa looga fadhiyaa ma aragtay in dadkaas gobolada ka imaanaya ee maaragtay soo yaacaya ee dhibaatada cuno la-aanta iyo biyo la-aanta iyo maaragtay cudurrada iskugu darsameen inuu wax badan ka qabto dabcan waana filaa in maaragtay khudbadaha musharaxiinta ay jeediyeen qaarkood in qodobkaas uu ku xusnaa waxaa kaloo shacabka soomaalida ay ka sugayaan madaxweynaha soo socda in maaragtay arrimaha ammaanka oo dadka aadka ay u hadalhayaan maaragtay uu xooga saaro oo nabadgelyadii dalka guud ahaan in maaragtay uu xooga saaro dhinaca shaqo la-aanta dalka ka jirta in maaragtay uu yimaado maaragtay xafiiska madaxtooyada madaxweyne muxuuha arrintaa iyadaa ku baraarugsan saddexdaas qodob ayaan isleeyahay waa ugu waaweyn yihiin
haweenku waxa ay halgan u soo galeen sidii ay saddex dalool dalool uga noqon lahaayeen xubnaha baarlamanka soomaaliya taageero ay gudaha iyo dibadda ka heleenna tiro intaa ku dhow ayaa u galay labadaasi aqal laakiin waxaa jira dhibaatooyin iyaga u gaara oo ay aad ugu rajo weyn yihiin in hogaamiyaha soo socda uu xal xididada ka soo bilowda u helo sida ay ku warramayso luul kulmiye oo ah afhayeenka kacdoonka sinaanta jinsiga ee s jim loo soo gaabiyo
kufsiga markay noqoto horta totaliba laga qaado hooyo laga qaado aabo laga qaado maamul goboleed ee la geeyo federaalka si uu si maaragta midnimo leh uu hawshaa wax uga qabto oo markay noqoto kufsi sababtoo kufsigii degaan isu dhow uunbaa horta horeeta is arkaya markay is arkaanna qabiil buu salka gelinaya ina adeer buu salka gelinaya war waa wiilkaygiiu salka gelinaya gabadhiiba qof ujeeda ma laha waxaan dhihi lahaa horta kow dowladdu inay marka ugu horeyso baarlamaanku shaqada ugu horeysa uu qabtaa ay noqoto bill of rightska maaragta violencega dumarka ka hortegaya ayadoo qodobkaas lasii dhiraan dhirinayo oo horta laga qaadayo sida aan idhi maamulka iyo maaragtay reerkaba laga bixinayo federaalka la geynayo kufsiba hadday noqoto
dadka sida qotada dheer ula socda xaaladda dalka waxa ay sheegaan in niyad jabka shacabka haleela marka qofkii ay ku hanweynaayeen la doorto ay sabab u tahay iyadoo inta badan rajada iyo ififaalaha ay arkaan ay ka xoog badan yihiin waxyaabaha laga qaban karo dal sida soomaaliya rubuc qarni burbursanaa
mahadsanid jacfar kuukaay oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanee sida dadku ay u arkaan doorashada madaxtinimo ee soo socota haatan aynu leexano amuuraha dalkan maraykanka duqa magaalada colombos ee gobolka ohio andrew ginther ayaa seexay amar lagu diidayo qorshaha madaxweynaha maraykan donald trump uu ku bixiyey in toddoba dal oo muslimiin ah muwaadiniintooda ka soo jeedo aysan imaan karin maraykanka iyo weliba in la tarxiilo soo galootiga sharci darad ku jooga dalkan haddaba muxuu yahay amarka duqa magaalada colombos uu soo saaray muxuuse u tari karaa soomaalida badan soomaalida badan ee sugalootiga ee degan magaaladaas iyo gobolkaas jaamac buulo jaamac ayaa warbixinta nooga diyaariyey amarka uu saxeexay andrew gardner duqa magaalada colombos ee uu ku diidan yahay in la fuliyo qorshaha madaxweyne trump ma mid niyadhis un ahba mise faa'iidooyin la taaban karo ayaa ugu jira sugalootiga degan degmada colombos ee ay soomaalidu ka mid tahay doctor cabdinuur sheekh maxamed waxa uu ku takhasusay waxbarashada horeyna waxa uu u ahaan jiray wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu shariif sheekh axmedna madaxweynaha ka ahaa waxaan weydiiyey ugu horrayntii inuu noo sharaxo waxa uu amarka duqa magaalada yahay bismillahi raxmaani raxiim jaamac waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed ee barnaamijka dhegaysanaysa maanta waxaa magaalada columbus ee gobolka ohio iyo golihiisa dowladda hoose ay soo saareen baaq executive order wax loo yaqaano ah baaq dowladeed kaasoo lagu ayidayo qaxootiga iyo iyo dadka maaragtay kasoo jeeda wadamada toddobada ah ee dowladda maraykanka ee baryahan ee si gaar ah u xakamaysa oo ka mid yihiin soomaalida baaqaasoo lagu ayidaayo shucuubtaas degan gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus inay marka hore yihiin dad ka tirsan shucuubta magaaladan degan laguna soo dhaweynayo magaalada magaaladuna ay ka yihiin dad maaragtay laga jecel yahay laba in aanan loo isticmaalin shaqaalaha dowladda hoose columbus ohio loo adeegsado soo xiritaanka ama soo qabashada dadyoogaas ajnabiga ah ama aan sharciga haysan saddex in aan loo adeegsan karin dhaqaalaha ama lacagta laga soo ururiyo shucuubta reer ohio magaalada columbus ohio in maaragta arrimaha loo isticmaalo doctor cabdinuur ayaan weydiiyey warbixintiisa ah in amarka duqa magaalada ay ku jirto in awooddooda iyo dhaqaalahoodaba aysan u isticmaali karin fulinta amarka madaxweyne ee la xidhiirto dadka sharci darrada dalka ku joogo in ay ciidamada deegaanku ay hayaan una soo gudbiyaan ciidamada federaalka taas miyaysan amar diidan noqonaynin sideedaba jaamacow dalka maraykanka arrimaha immigrationka waxaa qaabilsan dowladda federaalka ee guud boliiska iyo sharciga dowladaha hoose wuxuu qaabilsan yahay trafficada iyo arrimahan kale oo maaragtay dhibaatooyinka dadka ka dhexeeya iyo dagaalada iyo wax noocaas oo kale ah marka dowladda federaalku awood uma laha in magaalo walba iyo degmo walba ee dalkan ka tirsan inay helaan dad hawsha u qabta marka badanaa waxay isticmaalaan ciidamada dowladaha hoose iyo ciidamadaha gobolka inay maaragtay howlaha ay qabtaan oo wax ka ogaadaan masalan qof aan sharci lahayn haddii la qabto isagoo gaari kaxaynaya ama traffic light gudbay waxaa soo qabanaya waa askari u shaqeeya dowladda hoose markuu ninkaas uu register gareeyo oo systemka geliyo dowladda federaalku waxay u baahan tahay in warbixintaa loo gudbiyo oo hadday ogaadaan qofkaas inu sharci lahayn ama uu yahay qof maaragtay federaalku ay raadinayaan in la yidhaahdo noo haya ilaa idinkaga imaanayno ninkaa idinkala wareegayno marka dowladaha hoose waxay diidayaan in howlihii dowladda federaalku iyaga loo soo gudbiyo ama dhaqaalahooda loo isticmaalo maxaa yeelay shaqaalaha dowladda hoose waxay u shaqeeyaan dowladda hoose hase ahaatee howl uma qabanayaan dowladda federaalka marka waxaa ka waxaa ka socda marka dalka maraykanka oo idil dowladda hoose oo badan oo diidan inay howlahaas fulinta ah ay u qabtaan dowladda federaalka barasare jibriil oo maxamuud waxa uu jaamacadda gobolka ohaya ka dhigaa culunta afrika waxaana wax ka weydiiyey saxiixa duqa magaalada colombos waxa uu uga dhigan yahay dadka magaaladaasi degan go-aankaas uu saxiixay wuxuu ka dhigan yahay oo uu meeyarku si cad u sheegay in qof sharci darro ku jooga colombos aan loo qaban doonin sharci darro inuu yahay awgeed arrintaas arrin weyn oo muhiim ah weeye oo kasoo horjeeda madaxweyne trump wuxuu raadinayay arrinta labaad sheegay in qof aan sharci haysan ama sharci ha haysto dadka magaalada colombus degan inaan loo kala eexan doonin ayadoo loo eegayo sharciga iyo warqaduhu qofku haysto arrintaana arrin kale oo aada iyo aada muhiim u ah oo dadka soo galootiga ah ama dadka eheladoodu aanay lahayn sharciga muhiim u ah weeyaan runtii marka waxyaaba natiijo leh oo taageerada iyo niyad dhiska ka sokow ee muujinaya in meeyarka iyo magaaladoo dhan ay nala jiraan oo nala duuban yihiin ayaa maanta ka dhacay meesha aniga oo xusuusan in go-aanka duqa magaalada uu ahaa mid saacada uun jiray xilligii aan xogtan ururinayay ayaan barasare jibriil weydiiyey dareenka soomaalida iyo soo galootiga kale ee ku dhaqan magaaladaasi runtii dad badan oo soomaali ah iyo soo galootiga kaleba aad bay ugu riyaaqeen dadka kasoo horjeeday amarka madaxweynaha maraykanka donald trump oo guud ahaan maraykan oo dhan ahaa iyaguna aad bay ugu riyaaqeen tusaale fiican iyo hogaamiyenimo fiican ayuu muujiyey mayor ginder maanta runtii arrin aada loo soo dhaweeyey oo loogu riyaaqay oo uu ku kasbaday taageero aada u badan isaga iyo maamulkiisaba weeyaan sida uu ii sheegay doctor cabdinuur sheekh maxamed nidaamka federaalka ah ee soomaalidu dhowaan qaadatay waxa uu leeyahay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay in heerarka kala duwan ee dowladda kala amar qaadan waayaan dalka maraykanka waa meel uu sharcigu shaqeeyo oo maxkamado lagu kala bixi doono haddii uu isku dhac yimaado balse soomaalidu waa in ay wax ka barato oo dib su'aale isaga weydiiso ayaa ah arrin mudnaanteeda leh ayuu yidhi doctor cabdinuur sheekh maxamed
waa tahay warbixintaasi waxaa noo diyaariyey wariyahayaga jaamac buule jaamac waxaana uu ka diyaariyey duqa magaalada colombos ee gobolka ohio oo soo saaray amar lagu diidan yahay in magaaladaasi uu ka hirgalo amarka madaxweynaha mareykanka donald trump halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
haatana dhegaystayaal aan idin kala baxo barnaamijkii hambalyada heesaha iyo weliba cashe ibraahim aadan iyo weliba ibraahim xasan daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasho dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hadaaya suldaan iyo canab cumar bile iyo waxay yidhahdeen faysal cumar bile iyo basre cilmi iyo qoyska maxamed jaamac dogox yuusuf aadan iyo faarax abraar iyo nasre katale iyo waxay yidhahdeen bilan ibraahim waabiri iyo xuseen barre aadan iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ehelkii asxaabta oo kala jooga dunida dacaladeeda waxayna taanid u darayaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo sucaad aadan meecaad oo arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan gacanta ku hayana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a laanta soomaaliga gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha waan idinka guddoonnay annaga oo kale ah baa layidhi cabdiraxmaan cali cigaal anigoo ah baa layidhi cabdiraxmaan cali cigaal kuna hadlaya afka dhammaan reer cigaal bilaal aadan waa tahay in lasoo wakiisho laakiin ma hubno laakiin waa iska qoyska unbuu ka mid yahay waxay kale yihiin buu yidhi ilmo cali cigaal iyo caruurtooda ah ilmo jaamac cigaal iyo caruurtooda ilmo maxamed cigaal iyo caruurtooda ilmo cabdirasaaq cigaal iyo caruurtooda faadumo cigaal bilaal iyo caruurteeda hooyo aamine dirar xuseen iyo hooyo ardo cabdi carato baa layidhi iyo sidoo kale hooyo faadumo maxamed cali hooyo ruun diriye iyo sidoo kale ismaaciil xuseen farjar waxa ay kala joogaan toronto magaalada toronto ee dalka canada minnesota iyo sidoo kale virginia dalkan mareykanka denmark britain sweden dubai hargeysa iyo weliba ceergaabo waxaanay hambaliyo u dirayaan boqorka baa layidhi jaamac yuusuf muuse iyo boqoradda farxiya jaamac cigaal oo soddonkii bishii januari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban arooskoodu ka dhacay green place hargeysa baa layidhi somalilan waxaanu leenahay gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax hees macaanna waxaan ka codsanaynaa baa layidhi inay lamaanahan u saarto cashacuud oo weliba luuqdeeda macaanna la raaciyo ibraahim hees macaan noo saar waa la gartee luuq macaanna caashaha raaciso caasho fanaanad may noqotay inaad ka daba qaado waa heesta oo ay yidhahdaan aleela caasho ballantii waa waa oofis oo caasha heesta ha noo macayso miya
waa tahay waa hagaaga caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maamo khadiijo xuseen iyo hooyo farxiyo sheekh saciid iyo hooyo khadiijo jacar iyo hooyo maryan xasan iyo hooyo xabiibo nuur iyo hooyo waxay yidhahdeen maymuun shinni dhammaan reer ow maxamuud meel walbo ay joogaan soomaaliya iyo waxa ay yidhahdeen dowladda dacaladeeda iyo aabe saleebaan maxamed iyo aabe sheekh cali shukri iyo waxay yidhahdeen cabdixakiin maxamed saciid yuusuf iyo adeer sadiiq axmed takar iyo cabdi maxamed sheekh saciid waxaana kaloo ha ka tegana ay leeyihiin cabdi maxamed ibraahim iyo faadumo maxamed maxamuud iyo xaliimo sheekh cali iyo sacdiyo jacfar yuusuf xamdi yaasiin faarax shiil iyo najax cabdiweli naciimo rabiic isro maxamed faarax waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan axmed sheekh saciid ow maxamuud iyo waxay yidhaahdeen xaawo maxamed ismaaciil oo wiil ugu dhashay caasimadda dalka uganda ee kampala waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaana ay leeyihiin noqo maxamedow kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaxa aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaanu raacinayaa dhammaan qoyska reer wacays iyo qoyska reer aadan meecaad iyo sidoo kale hadaaya suldaan canab cumar bile faysal cumar bile basre cilmi qoyska maxamed jaamac dogox baa la yiri iyo yuusuf aadan faarax abraar nasre katale iyo sidoo kale bilan ibraahim waabere iyo xuseen bare aadan iyo dhammaan ehelka iyo axsaabta baa la yiri oo kala jooga dacallada dunida waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo sucaad aadan meecaad oo arooskoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka ilaahay reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela ha idinka dhiga bay leeyihiin annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa dhankii heesaha heesta ugu horraysa in dhegaystayaashan u cayaarayna caasho waa waa heestii nafta waad hantiday waxaa wadajir ugu luqaynayaa khadar ilka case iyo shabcaan daawus
adaan ku han weyne sidan kaaga helay helay miyaad ilahaysaa hagarkuuma quure amba waan hamiyayo inta kugu hadraaye
haddaan ku helane ma ogtahay haddaydo ubaan inay ku jeceshahay ilugayl haweenbaan amba ula habsamayay cashaqaagu wayhayay
adigaan ku helane ma ogtahay haddaydo ubaan inay ku jeceshahay
nugayl haweenbaan amba ula habsamayay cashaqaagu wayhayay
hablo taan ka doortay hablo taan ka doortay adiga harsanayo nahayga hoybaan hagaag hagaaguga waabatee
hal doorkii rago amba halahsigaagan ku haraadbaxaayo nafta waad hantiday aniga naftaydaba waad hantiday
hablo hablo taan ka doortay hablo taan ka doortay adiga harsanayo nahayga hoybaan hagaag hagaaguga waabatee
hal doorkii rago amba halahsigaagan ku haraadbaxaayo nafta waad hantiday aniga naftaydaba waad hantiday
waa tahay naftu waad hantiday codadka labada fanaan khadar ilka case iyo shabcaan daawus intaas haddaan kaga gudubno ibraahim oo heese kale wan wanaagsan oo qurux badan oo dhegaystayaasha barnaamijkan maanta dhegaysanaya ay si weyn uga heli doonaanna waan soo wadnaa hase haatee mar kale haddaan jalleecino dhambaalada ay noo soo direen dhegaystayaasha ku xiran barnaamijkan haddaan tan u horrayso marka lasoo qabto waxaa la yidhi marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a baa layidhi waan idinka guddoonnay marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah aabe aadan cawaale hooyo faadumo ibraahim habboon aadan cawaale cabaas aadan cawaale axmed yaasiin aadan cawaale waa axmed yaasiin aadan cawaale iyo sidoo kale sahal aadan cawaale iyo hibe aadan cawaale iyo nimco aadan cawaale cabdulaahi aadan cawaale iyo muna aadan cawaale iyo isma aadan cawaale waa dhammaan ilmo aadan cawaale iyo sidoo kale baa layidhi ciiltire ibraahim cawaale waxay dhammaantood kala joogaan jabuuti ethoobiya hindiya faransiiska iyo sidoo kale maraykanka waxaanay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan caruuska maxamed cawaale iyo caruusadda luul geedi oo isku guursaday baa layidhi magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jabuuti waxaan ilaahay uga baryaynaa bay idhaahdeen inuu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray ayayo cambaro axmed cabdulaahi iyo ayayo xaliimo gayre iyo waxay idhahdeen hooyo maryan cali nuur iyo caruurteeda faadumo cabdulaahi faarax cali cabdulaahi faarax cabdiraxmaan cabdulaahi faarax iyo zahre cabdulaahi faarax iyo samiira siman cabdulaahi faarax iyo waxay yidhahdeen yasar cabdinaasir maxamed iyo hooyo faadumo cali nuur iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo hodan cali nuur iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda iyo caruurtooda iyo fahmo cali iyo caruurteeda iyo reer abti saciid cali iyo waxay yidhaahdeen reer abti ilyaas cali nuur iyo reer cabdiqaadir yuusuf xirsi iyo reer cabdiraxmaan cabdiwaaxid iyo deeqo sheekh cali ayaan xuseen seynaba cataab iyo waxay yidhahdeen nafiiso xuseen iyo farxiyo sheekh xuseen dhammaan waxay yidhahdeen ehelka iyo qaraabada ah oo ku kala nool hargeysa garowe yurub kenya waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed cali nuur iyo ayaan maxamed cali oo aqalgolkooda uu ka qabsamo magaalada hargeysa oo ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bana hayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay
aniguna aamiin ayaan raacinayaa assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a waan idinka guddoonnay midda xigta baa la yidhi annaga oo kale ah baa la yidhi warsame sheekh cabdi oo ku magaca dheer daacad iyo sidoo kale xaaskiisa iyo nimco sheekh xasan waa naciimo sheekh xasan iyo maryan caylaabe yuusuf iyo suuban caylaabe yuusuf cabdi caylaabe yuusuf iyo maxamed caylaabe yuusuf maxamed cabdulaahi yuusuf xaawo cumar xaaji siciid cumar xaaji liibaan cumar xaaji ibraahim xaaji maxamed nuur waa ibraahim xaaji maxamed nuux iyo sidoo kale sahro cumar nuux iyo ugu dambeyntii baa layidhi dhammaan reer yuusuf muuse iyo reer xaaji cumar waxay hambalyo u dirayaan iyagoo isku duuban iidow caylaabe yuusuf iyo gacalisadiisa baa layidhi sacdiye cumar xaaji oo ay gabar igu dhalatay degmada hiliwa ee magaalada muqdisho kowdii bisha februari ee sanadkan waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi maryamo waxaanaay leeyihiin soo barbaaroo noqo si anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda aamiin dhinacii heesaha ibraahimnow haddaan mar kale jalleecno heesta markana indhahaygu ay hayaan waa horta meesheeda musa indhahayga ila waa labo waa taa heesta indhahaygu hayaan waxaa lagu magacaabaa macaanka jacaylka waa u miirbeelay minii lamoodo in aan ka maarmay caashay jacayl loo mir beelaayo xoog badanaa jacaylku waa waa mawjado ilaahay aa naga hayo waa hees baraandiri ah dhegaystayaashaan u sii dayn waxaa ku luuqaynaya sahruuja waa hagaaga heestii halkudhigeedu ahaa macaanka jacaylka iyo codkiisa haruuja ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dambaalada haddii aan ku noqono caashahaye ugu horreyn baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka ambalyada iyo heesaha idaacadda v o a waan idinka guddoon salaam baaban ka wabaxnay ibraahim oo soo wada haddaan naguna dhambaaladiina akhrinaynay waxaa ugu horeeya aabe aadan ibraahim cabaase iyo hooyo gaasir awjaamac bookh eedo maryamo ibraahim cabaase eedo faadumo ibraahim cabaase eedo xaliimo ceelaabe ciga iyo sidoo kale axmed aadan ibraahim nimcaan aadan ibraahim wahiib daa'uud ibraahim iyo cabdiraxiim wahiib daa'uud mustafe xasan cabdilaahi faadumo shariif iyo caruurteeda abtiya baa la yiri cabdilaahi jaamac bookh iyo caruurtiisa ilmo aw xuseen cabaase iyo xaasaskooda baa la yiri iyo caruurtooda ilmo cali cabaase iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo sidoo kale baa layidhi ilmo maxamuud cabaase iyo xaasaskooda iyo caruurtooda sida quruxda badan ee farsamaysan ee xirfadan ku jirta warqadan loo soo qoraabana ibraahim oo ka helay iyo sidoo kale baa la yidhi ilmo guhaad iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan somalilan jabuuti holland iyo kanada waxaanay hambaliyo iyo ducaba aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan meherka dhex maray lamaanaha iscalmade baa la yidhi waa boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen axmed aadan ibraahim iyo roodo axmed aadan ibraahim iyo rooda maxamed maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay soddonkii bishii january ee hadda uu sii dhammaatay sanadkan laba kun toddobiyo toban magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo guurkiina guur nagi gurigiinana guri wacan baa layidhi guulle lagama waaye gobonimo ku aqalgala aamiin waa hagaaga caasho dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray cusmaan xaaji ibraahim ugaaska loo yaqaano iyo cabdirasaaq nuur cali doctor duuliye maxamed xasan cumar iyo waxay yidhahdeen axmed cusmaan maxamed iyo cabduqaadir maxamed cusmaan shiine iyo axmed cabdulaahi cali a c c iyo sucdi cabdi axmed sucaado hibo iyo sacadiye cabdi cali siman sacadiye salaad cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen sucaado geele samatar iyo farxiyo xaaji ibraahim cusmaan filsan loo yaqaano iyo nasro cabdulaahi axmed oo nasriina ku magac dheer iyo canab bilo xuseen iyo hodan cusmaan xasan iyo nafiiso axmed weliye dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay tahneed kal iyo laaba ay gaarsiiyaan aadan macalin cabdiraxmaan samaan oo qalinla ku magac dheer iyo waxay yidhaahdeen faadumo macalin maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay baydhabo janaay waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin noqda kuwii isku waara anaguna aamin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacina ibraahinow dhinacii heesaha oo barnaamijka waa inaan ku shaqalna ibraahinow heesaha mar haddii dhambaalada markaan akhrino haddii marka heesaha saa loogu dhex daaye haye heesta kale aan dhegeystayaasheenna u soo qabanayno jacaylkii qabiyoobay marna waa jacaylkii macaanaa marna waa jacaylkii qabiyoobay jacaylkii qabiyoobay weliba nimcaan hillaac markuu heestan ibraahinow qaadayo waxaad moodaa inuu dareen dhaba ka turjumayo markuu saa mikrofoonka labada gacan intuu ugu qabsado laabtana u dhoweeyo jacaylkii qabyoobay waa heesaan caadi ahayn marna waa macaanka jacaylka marna waa jacaylkii qabiyoobay caasho jacaylku waa mawjado waa aniga labada baan islama ilaahay gelaya naguma soo daaya codka macaan fanaanka nimcaan hillaac iyo heesta jacaylkii qabyoobay markana nala dhegeysta jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkiyay jeclay ma ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkii ay jeclay ha ku dhani qofkii ay jeclay waaya ha kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quso qamuun iyo jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuun iyo jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaba sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaba sidaydii
waa hagaaga codkiina macaan hilaac iyo heestii jaceylkii qabyoobay ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caashir wuxuu naga soo gaaray hooyo ubax cali axmed iyo hooyo xaliimo xasan dhiblaawe iyo waxa ay yidhaahdeen abti maxamed cali axmed iyo abti cabdulaahi cali axmed iyo abti bakar cali axmed abti cabdixakiin cali axmed iyo habaryar zahra cali axmed iyo habaryar hodan cali axmed iyo habar yer samsam cali axmed iyo cabduqaadir sheekh cumar sheekh maxamuud awdiine iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen maxamed sheekh cumar sheekh maxamuud awdiine iyo caruurtiisa waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad ay gaarsiiyaan islamarkaasna ay heestan la dhegeystaan waxay yidhaahdeen muxudiin sheekh calinuur sheekh maxamuud iyo dotoresa faaduma sheekh cumar sheekh maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu iyo arooskooduba uu ka qabsoomay buulxubey iyo warta nabadda ee magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin noqda kuwii isku waara oo farxad iyo raynrayn nolosha ku qaybsada aamiin ibraahim warta nabadda markaa tiri waa magacyada cusub ee hadda kusoo biiray magaalada muqdisho laakiin xaafado cusub maahe waa xaafado hore u jira marka warta markaa tiraahdo kale warta nabadda ex wardhigle baa laleeyahay markaa reer wardhigle oo dhana meel walbay joogaan baa markaa waxay dhaha "Ah, waa xaafadeenii cusbeede magaca cusub la siiyey Waa xaafad- exudhigla in la raaci waayo si Waa- aan loogu malaynin deegaan xaafad- cusub aad iyo aad aad iyo aad waad ila garatay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa halkan tahaniyad aroos ka diraya baa layiri dadka kale ah ayeeyo cambaro axmed cabdulaahi ayeeyo xaliimo gayre iyo hooyo maryan cali nuur iyo caruurteeda oo kale ah baa layidhi faadimo cabdulaahi faarax cali cabdulaahi faarax cabdiraxmaan cabdulaahi faarax iyo zahra cabdulaahi faarax iyo samiira siman cabdulaahi faarax iyo yaasir cabdinaasir maxamed iyo hooyo faadimo cali nuur iyo caruurteeda iyo saygeeda hodan cali nuur iyo caruurteeda iyo xaajigeeda fahme cali iyo caruurteeda abti siciid cali iyo caruurtiisa ibraahimna waan qosle maxaa ku qosana malihid waaye iyo sidoo kale abti ilyaas Okay.
cali nuur iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer cabdulqaadir yuusuf xirsi iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cabdiwaaxid iyo xaaskiisa asmaar iyo caruurtiisa baa layidhi deeqo sheekh cali ayaan xuseen zaynab cataab iyo nafiso xuseen iyo farxiyo sheekh xuseen dhammaan ehelka qaraabadan oo ku kala nool baa layidhi hargeysa garowe yurub kenya iyo meelo kaleba waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda faraska iyo geenyada baa la yidhi axmed cali nuur iyo marwadiisa ayaan maxamed cali oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii januari ee hadda dhammaatay sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara obad khayr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanana allah idinkala sii bay yidhahdeen annaguna aamin aynu raacinayna waa tahay waxaa noo baaqayaa saafi axmed iyo saygeeda iyo waxay yidhahdeen faysal cabdulaahi qoob iyo cudbi cabdulaahi qoob iyo arliyo cabdulaahi qoob iyo caruurteeda cabdiraxmaan cabdulaahi qoob iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen aabesalaad baadi iyo adeer cabdilkhayr baadi iyo axmed mahad cabdibare iyo awowe maxamed axmed baadi iyo waxay yidhahdeen aabe cabdulaahi qoob iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo injineer borow iyo kamis faarax bare iyo nasrokiin jacfar bashiir iyo dhammaan reer cabdulaahi qoob iyo reer maxamed axmed baadi oo kala jooga bay yidhahdeen soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna tahniyad gaarsiinayaan nadiifo cabdulaahi qoob oo ku magac dheer ay yidhaahdeen bronkey iyo cabdiraxmaan cali oo arooskooda u dhowaan qabsooma oo ay leeyihiin arooskiina ha noqdo kii aad isku waartaan bashbash iyo barwaaqana aad kala kulantaan iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo bal heesta xigtana ku dar heesta u dambaysa dhinacayga aad ku ogaatid caashoy heesihii hore ee qaraamiga ahaa ayaan markana jallacaynaa haye heesaha qaraamigu way badan yihiin ibraahim oo markaa mid ishaad u qabata ma jirta farxiyo cali ayaa heestan na maqashinaysa
intaas haddaan kaga gudubno heestaasi ay ku luqaynaysa fanaanada farxiyo cali dhambaalka ugu dambeeya ee dhankaygana toddobaadkan waxa uu ka yimid ugu horreyn baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a ee laanta afka soomaaliga gaar ahaan baa layidhi daadiyaasha barnaamijka tahniyadaha waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi cabdiraxmaan cali cigaal iyo sidoo kale baa la yidhi ilmo cali cigaal iyo caruurtooda ilmo jaamac cigaal iyo caruurtooda ilmo maxamed cigaal iyo caruurtooda ilmo cabdirasaaq cigaal iyo caruurtooda faadimo cigaal bilaal iyo caruurteeda hooyo aamina dirar xuseen hooyo ardooh cabdi carato iyo hooyo faadimo maxamed cali hooyo ruun diriye iyo sidoo kale ismaaciil xuseen farjar waxay kala joogaan toronto canada minnesota virginia dalkan maraykanka denmark britain sweden dubai hargeysa iyo ceerigaabo waxaanay hambalyo u dirayaan boqorka jaamac yuusuf muuse iyo boqoradda farxiye jaamac cigaal oo soddonkii bishii january ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban hooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaanu leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii aad ku kala heshaan ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano caasho iyo heestana noo raaci heesta ugu dambaysa ibraahino ee barnaamijkan kusoo gabagabaynayno waa hees aada u macaan dhegeystayaal badan oo barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaalada noo soo dirta iyo inta iska dhegeysanaysa barnaamijkan ele baltalow toddobaadkan caashiyo daandurey maxay idiin hayaan haye heesay aad uga wada heli doonaan oo isku raaci doonaan intooda badan kolle waxa loo dhan yahay ma jirta laakiin inta badan magaceed heesta masayar yahu
adaa bilaabayba horaa u sheeg wax loo dhan yahay ma jirto marka inta soo dhaweynaysaa mudan ibraahim waxaa ku luqaynaysa fanaanada nimco yaasiin caraale iyada ayaana gebagaba u ah barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa ibraahim iyo caasho idin leh sidaa iyo nabad gelyo
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo aynala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo weliba caashe ibraahim aadan waxaanay heestaasi masiir iyo weliba barnaamijkaasi hambalyadii heesuhu gebagabow yahay idaacaddeenii galabnimo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana idaacadda galabta idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba haaruun macruuf tan iyo intaynu idaacaddan tixigta ku kulmi doonno toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo